hadalkeena nuxurkiisa uu maanta kusoo gabagaboobayaa cid waliba ha ku noqoto meeshii ay saldhigeedu ahaa wixii ay heli kartaana ha noqdo muddo kooban oo isla maanta gudaheeda ciddii soo jawaabi karta iyo ciddii kusoo jawaabi karta ilaa berito aad bay muhiim u tahay ha yaraato ha badnaato hadda xataa waxaa lasii bilaabo waxbay tahay waxaan ka warhayaa meesha hadda ugu daran markii waqooyiga laga reebo oo hadda dee gurmadka oo badankiisa uu aad ugu socdo koonfurta markii la yidhaho gobolka gadaa ugu daran gobolka gado waa alert arrintiisu xaaladiisu waxay u baahan tahay in si deg dega wax looga qabto maanta gudaheeda ilaa caawa ilaa berita inaan wax ka bilowno waxay ii sheegeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo ka degmada intuba inay booyada joogaan meesha oo istaan bay yihiin ay u baahan yihiin cid shaqo u dirta dabcan dee ka bixisa kharashkii ay biyaha ku dhaamin lahaayeen taa marka waxaa loo baahan yahay inaan arrintaa wax ka qabanno oo dadka tuulooyinka fogfog jooga lala gaadho waxaan ku celin lahaa hal qodob oo oo muhiim ah oo ah idle uu yidhi oo ah hay-adaha jooga iyo kuwa aan joogin aniga waxaan qabaa hay-ad ma joogtaa iyo iyo way joogtaa ma aha muhiimaddu waxa weeye guddoomiye degmo guddoomiye gobol qof kaloo maamul ah odayaal cid kastoo la aamini karo oo wax loo dhiibi karo in wax loo dhiibo haddii kale toosba loola galo booyadaha adoo halka joogaad booyadaha la geli kartaa waxaad la gelayso dan intaasoo booyadood dhaami meesha uu dhaaminayo dan dadka mas-uuliyiinta halkaa joogaa direct garayn doona haddii aan la yidhaho waxaan codsanaynaa marka hay-adaha halkan fadhiya ee o i c hay-adaha islaamiga ah waxaan shirkan gaarka ugu qabanay inaad ka duwan tihiin hay-adaha waxaan idinka rabnaa waxqabad iyo tallaabo deg deg ah oo dabcan booydihii kale inta badan dhiiqay wada geli doonaan laakiin kuwiina inayna si dhiiqo gelin waxaan rajaynaynaa afar iyo labaatanka saace soo socda ama laba iyo tobanka saace soo socda ama lixda saacadeeda soo socota intaasoo booyadood inaan dhaamin halka booyada baxda intaasoo qof bay waraabinaysaa iyo dad waxyaabaha lagama maarmaanka ahna aad idinka laftirkiinu dee idinkaas samafalka ka shaqeeya aad cayintaan ee lagama maarmaanka biyuhu waa kow cuntadu waa labo caruur baa jirta meesha dabcan caanaha caruurta in la helo qoladii guddiga iyagii wixii kaloo iyaga laftirkooda ay hayaan inkastoo qaar badan oo kamid ay ay somaliland jiraan oo ay qaadeen gargaarkii laakiin waxaa loo baahan yahay iyagana waxay hayaan waan ogaan doonaa laakiin waxaan rabnaa tallaabada ugu horreysa inay idinku qaadaan tallaabada ugu horreysa dhinaca koonfurta in la qaada aan doonaynin oo gobolka gado in cid waliba ogaato si cad oo cleara gobolka gado haddaad fiirisaan maapka wuxuu ku jiraa categoriga ay ku jiraan gobolada waqooyi galbeed ama somalilan ay ku jiraan ayuu ku jiraa marka waxaa la rabaa intaa laga abaaro innagana la yidhaahdo halkee daran halkee kasii daran ama halkee maanta meeshan dhaanta intaasaa loo baahan yahay aadaa umahadsantihiin wixii kalena dabcan si joogta aan usoo wada xidhiir doona wixii qoraala iyo wixii bahalkii ahba guddiga abaaraha ee xukuumadda oo wasaaraddu ay jeer ka tahay guddoomiye ka tahayna waxaan stanbay idinnahay twenty four hours twenty four seven stanbay waxaan unahay inaan ka coordinate garayna waxaas ilaa idinkii roob baa dii doona roobka intuusa diin laakiin dadka aan aan aan aan isku dayna inaan biyo siino aadaa u mahadsantihiin mar labaad waa idinka mahad celinaynaa inaa naga ajiibteen imaanshihii waxaana rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo inaan helo koolal fara badan oo dhahaya annagana intaasana waxaan idinka rabno waxay tahay annaga waxaan haynaa intaasoo booyadood baan bixinaynaa annaga intaasoo raashin aan bixinaynaa annaga intaasaan bixinaynaa annagana looma dhiibaya idinkaad diraya meesha aad ku diraysaan dadkii deegaanada iyo hawlihii maamulka markaan idin tilmaano dabcan idinkaa la xidhiidhaya idinkaana shaqadii sida loo qabanaya laydinka rabaa ugu dambayn mudana wasiir waxaa ka soo baxay dabcan anaa afkooda ku hadlaaya in booyadahoodu aanay dhiiqo gelaynin afar iyo labaatanka saace soo socdana ay dad badan biyo cabi doonaan haddii